inaa lilahi wa inaa iliraajicuun waxaa loo geystay talihii madagsugidda ee saldhiga xabsida degmada marka marka oo la yidhaahdo bashiir xaaji ismaan diille allah u naxariisto gacanka xaq darnaa dishay kulligii baaritaan dheer baan ku jirnaa isagoo hawlihiisa qaran wata ayaa dad gacanka xaq darna ay dishay allah u naxariisto intii walaalo ah aniga ruuxii abtigeyga waaye marka allah u naxariisto jannadan allah ka waraabiy intii aal ah dal iyo dibid waxay joogeen samir ima allah naga siiyo mudan marka taliyaha xilliga la dilayay ma howl shaqa ayuu ku jira mise gurigiisa ayuu ku sugnaa
may howl shaqaas kasoo baxay meel la yidhaahdo wadada wajeer ee burcad badeeda loo loo yaqaan wadadaas asoo marayaa meesha lagu dilay marka tobankii saac maantay eed allah u naxariisto kullii baaritaan dheer noogu jirnaa haddana ilaa baaritaankaasina kullii boon guulaysan doonaa laakiin kulliibu allah u naxariisto gacanka xaqdarnaa dishay jannadan allah ka waraabiyo wuxuu ahaa nin sideetan iyo todoba jir ah alxamdulilah aniga ruuxooda abtigii ayuu ahaa oo dhashay marka owlihiisa shaqo soo ka baxay oo gurigiisjeedaaladiyo makasay
waa garta marka kooxihii dilka geystay maadaama ay baxsadeen ilaa iyo hadda ma jiraan cid loo soo qabtay dilkiisa
may magaalada horta marka haddaad maqashay hadday kalaba muddooyinkanba maamul iyo nidaam iyo wax kala dambeyn ma jiraan marka iyadoo saas ay tahayna maamul ahaan aniga ka maamul ahaan intaa qofaa lagu dilay shacab badanaa la dilay marka haddana ninka dileen kulleyba meeshay ka baxeen iyo meesha ay galeen caada loo ogyahay sida shacabka ay sheegayaan haddana caaday magaalada ay joogaan hebel iyo hebel iyo hebelaa dileen ayaa la dhihi karaa sida shacabka ay sheegayaan marka falka markay isdhacaayeen dad badan oo meesha joogay aragti ahaan dadkii qaabkii waxay dileen dal sheegayaa jira kulliibu gacan birma lagu soo qaban doonaa meel alla meeshaay galaan kulliibu laakiin waa arrin oo dhacda dhacday allah u naxariisto waa nin oo hawlihiisa iyo daaxadnimadiisa ku socday aan dadna dulmaynin oo iska bulsha ah oo haddana ku dhashay degmada marka ayuu ku dhashay degmada ayuu marka ayuu dugsiga dhexe dugsiga hoose dugsiga sare uga baxay aqoontiisaan ilaa gaashaanle dawladii dhexe uu shaqeyn jiray maanta wiilashiisa hadda qaar waxay ushaqeeyaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed qaar waxay ushaqeeyaan ciidamada booliiska kuwa kalena waa macalimiin iskoolaad qaarna digri ay jiraan marka allah u naxariisto nin saddexa sideetan iyo toban jir ayuu ahaa markasta ugu dambeyntii dadka dilaalka ka geysanaya marka ma ciidamada dawladda mise waa al-shabaab mise qaab beeleed ayaa dilaalka uga dhaca magaalada marka
qaab beeleed waa jiraa laakiin qaab beeleedki waa isugu diray marka nin ma dilo waxaa lagu leeyahay al-shabaab waaye al-shabaabna waxaa lagu yaqaanaa wax lagu yaqaanaa jiro qofka markay disho ma furato kursiisana ma tagto bis bistool wata bis qor-aankay wataba laakiin hadda dhacdaan waxay tahay duqa bistoolihii korneelka gaashaalaha bistoolihiisatana waa laga qaatay moodeelkiisana waa laga qaatay lacag yaroo jeebtiis ku jirtana waa laga baxsaday marka dadkaasi xeerkaas kuma dhaqmaan kulley reaala lagu taagan yahay raadikaasina kulley shacabka iyo waxyaalahaas ay siigayaan kulleyba dawladda dhexena waa usheegnay inay nabadsigid iyo baaritaan dheer la galo dadkaasina macnaa miiska la soo saaro oo maxkamad kulleyba arrimaha welin baaritaana lagu jiraa laakiin hadda hadal wax ma taro allah u naxariisto kulleyba hadda xawaarihi iyo meydkii si xawaarihi loo diina howlahaas aan ku jirnaa marka allah u naxariisto wax kalaan leenahay malamaka yaad ku eedeynaysaan dilka taliyaha
hadda kulleyba shay aniga meesha falkaas ka dhacaya ma joogin laakiin warbixino badan oo isdhowdhaaf ah ayaa jira kulleyba nin walbana xeerkoo dhigto ayuu leeyahay kulleyba baaritaan baaritaankaas waxay kasoo baxo ayay jirtaa laakiin magaalada sideedaba kuwa moojiriya iyo kuwa laga shabeelo sheegta ayaa habeen iyo maalin dhac dil wax walba ku geysta shabaabna waa iska jirtaa ayagana waa meelaha waa iska joogaan iyagoo dhuumaadaysa marka